قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أستهل كلمتي هذه مهنئا أمتنا الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى أمتنا بالعز والنصر والتمكين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير وإما ينبغي الحديث عنه وعدم إغفاله في هذه المناسبة التذكير بما يحدث لإخوان المسلمين في فلسطين هذه الأيام على يد إخوة الخردة والخنازير اليهود الغاصبين من تقتيل وتحريق waxaa mudan in laga hadla lana qarin karin munaasabadan ayna tahay in la isxusuusiyo waxaa ka mid ah waxaa maalmahan ku dhacaya walaalaheenna muslimiinta filistiin ee uga imaanaya gacmaha daanyarada iyo doofaarada yahuudda haddii ay tahay dil gubid burburinta hantida maguurtada ah iyo deegaamiysiga dhacdooyinkaas ayay waajib ku tahay qof weliba oo muslim ah inuu ku fiiriyo si ay mas-uuliyadi ku jirto waxa ku dhacaya walaalaheenna falastiinna ma ahan wax hadda bilowday ee waa siyaasad soo jireen ah oo ay raacayaan yuhuudda iyo kuwa la jira waxa ayna aaminsan yihiin in ficiladaasi ay jebin karaan himmada iyo casiimada wiilasha islaamka ee halkaasi jooga laakiin taasi waa mid aanan dhacaynin shacabkan waxa uu xurriyadda ka cabay caanaha hooyooyinkooda waxa uuna ku barbaaray xurriyadday ka dhaxleen sharafka aabbayaashooda lagamana yaaba yahuud yahay inaad tirtirtaan gobonnimadaas amaa reer falastiinow waxaan idinkaga digayaa inaad isdhiibtaan una kaca inaad kuwaasi dhadhan siisaan noocyada kala duwan ee cadaabka iyo dulliga ogaada in allah subxaanahu wa tacaala uu idiin qadaray waxaad ku sugan tihiin uuna idinku ibtaleeyey imtixaankan weyn si uu qadarkiina kor ugu qaado iimaankiina uu u sugo waxaana dushiinna ahaaday sabar iyo dhabar adeeg dheeri ah iyo inaad sii wadaan jihaadka ka dhanka ah cadowgaas ku salliditaanka la idinku sallidayna keliya waxaa idinka dulqaadi kara jihaadka gumaysiga ay ku haystaan dhulkiinna waxaa idinka daahirin kara oo keliya badinta camaliyaadka istishhaadiga ah waxna kuma khasaaraysaan qofkii idinka mid ah oo la dilo waa shahiid alle xaggiisa ka ahaaday qofkii idinka mid ah ee noolna waxa uu ku noolaanayaa isagoo leh sharaf iyo haybad waxaa jira malaayiin walaalo ah oo aad leedihiin kuwaasoo u dhaqaaqaya unusrayntiinna diyaarna u ah inay soo haleelaan jihaadkiinna kuwaasoo albaabada laga soo xiray in ay idinsoo gaaraanna ay hortaagan yihiin xukaamta dulliga iyo dabadhilifnimada allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ka aargoosto soona dedejiyo baaba-ooda quluubta muslimiintana uu geliyo sidii ay u suulin lahaayeen kuwaas iyaga ah si ay ugu soo gudbaan oo nusraynta iyo u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta meel weliba oo ay joogaan allah baan ku dhaartaye jihaadka iyo ficilada aad samaynaysaan waxa ay xujo ku tahay xukaamta qawanada ah ee u degdegaya xidhiirka yuhuudda waxa ay sidoo kale xujo ku tahay qof weliba oo ku qanca kuna raali noqda xaalkaasi qaraar wuxuuna sidoo kale xujo ku yahay qof weliba oo haysta hubka iyo sawaariiqda ee ka mid ah fasaa-isha kaasoo aanan adeegsanaynin ilaa markii fasiiladiisa ay wax soo gaaraan maahane waxaan fasaa-ishaasi kala duwan ee falastiin aan leeyahay ilaa goormee ayaad raacaysaan awaamiirta hogaamiyeyaal masaalixdooda ka horumarinaya masaalixda shacabka iyo ummaddiinna amaa la gaaray wakhtigii aad u gargaari lahaydeen walaalihiinna soo lama gaarin wakhtigii aad garan lahaydeen xaqiiqada hogaamiyaashaas oo aad ka hoos bixi lahaydeen waxa ay idin farayaan islamarkaana aad raaci lahaydeen waxa uu diinkiinna idin amray iyo waxa waajib ah ee idinka saaran diinkiinna walaalihiinna dhulkiinna iyo cirdigiinnaba ogaada in sunanta allaah aysan ka hor imaanin ilaa ciddii ka hor timaada mooye haddii aad jeesataanna uu alle idinka beddel qaadanayo oo aysan imaanaynin kuwa idinka idinla mid ah allaah uga cabsada naftiinna allaah uga cabsada diinkiinna allaahna uga cabsada walaalihiinna dhegaystana hadalka allaah subxaanahu wa tacaala ee ah فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا يفوتني في هذه المناسبة كذلك أن أبارك لإخواني المجاهدين في الصومال الانتصارات الأسطورية التي يحققونها في ميادين الجهاد ويكبدون قوات الصليب من الإثيوبيين والكينيين والأوغنديين وأعوانهم من المرتدين أعظم الخسائر في الأرواح والعتاد waxaan sidoo kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan ugu hambaliyeeyo walaalaheenna mujaahidiinta soomaaliya guulaha waaweyn ee ay ka gaareen fagaarayaasha jihaadka iyagoo ciidamada kirishtanka ee etoobiyaanka kenyaanka yugandheeska iyo dabdhilifyadooda murtadiinta ah gaarsiiyey khasaarihii ugu badnaa ee nafeed iyo mid hantiyeed waxa ay afcaashooda ku cusboonaysiiyeen siiradii saxaabada iyo salafkii suubanaa iyo taariikhda walaalihii dhidibada u aasay jihaadkan barakaysan kuwaasoo sabray ilaa uu jihaadka lugihiisa ku istaagay cadowgana uu ku noqday laf dhuun gashay allaah kheyr ha ku abaalmariyo wejiyadoodana ha iftiimiyo waxaana mujaahidiinta leeyahay ku socda dhabbaha jihaadka oo argagax geliya cadowgiinna kuwadna gooya qaraxyada kamiinada weerarada iyo toogta burburiya gaadiidkooda ama khaniimaysta saldhigyadoodana weeraro ku baabi'iya habeenkooda maalin u beddela maalinkoodana ka dhiga mid xambaarsan hoog iyo halaag ogaadana inaad maanta ummadda islaamka u diiwaangelinaysaan sharaf ay iska dhaxli doonaan jiilalka soo socda niyadda allaah u khaalis yeela oo hagaajiya qasadkeeda kuna dadaala samciga iyo daacada waxaan sidoo kale mujaahidiinta leeyahay in ay allaah u cusboonaysiiyaan ballantii ay kula galeen in ay sii wadayaan jihaadkan barakaysan ilaa nasriga uu ka yimaado lana xureeyo taako weliba oo ka mida dhulalka muslimiinta si gaar ah bariga afrika guushiinana ku hirgeliya taagidda sharciga allaah iyo faafinta cadliga dadka dhexdooda ahaadana sida allaah uu yidhi الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فاجتمعوا بما يأمركم به ربكم وكونوا يدا واحدة على عدوكم تنعمون برضا ربكم ku kulma alle waxa uu idin faray cadowgiinnana ku ahaada hal gacan oo mid ah markaasi oo aad helaysaan raalli ahaanshaha allaah iyo raacitaanka sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam kolkaas oo uu allaah idin kulmin doono wanaag adduun iyo mid aakhiro balse insaanka waxa uu la yaabo waxaa ugu yaabka badan in dowlado ay dad badan ku siran yihiin oo ay u arkaan kuwa kudayasho mudan si gaar ah turkiga iyo khadar subxaan allah intii ay dowladahaasi hubkooda iyo gantaalada diyaaradahooda ay ku jahayn lahaayeen yuhuudda qaasibiinta ah ee xoogga ku haysta goobtii loo dheelmiyey nabigeenna sala allahu calayhi wasalam waxa ay la samaysanayaan cilaaqaad istaraatiijiyadeed oo adag shalay diyaaradaha saliibiyiinta ee maraykanka waxa ay ahaayeen kuwa ka soo duula saldhigga alcadiida ee qatar iyo saldhigga anjarliif ee turkiga si ay u duqeeyaan walaalaheenna mujaahidiinta ciraaq afghanistaan iyo dhulka shaam balse waxa uu mashadkaasi oo kale maanta ku soo laabanayaa soomaaliya iyagoo xoolahooda iyo diyaaradahooda ula yimid si ay uula dagaalamaan kuwa u istaagay inay dhulkooda iyo cirdigooda ay ka difaacdaan saliibiyiinta gumaysiga ah waxa ay kuwaasi u yimaadeen si ay ula dagaalamaan kuwa doonaya inay xukunka allaah ka hirgeliyaan dhulkooda waxay u yimaadeen si ay ula dagaalamaan kuwa doonaya inay dhisaan mujtamac hanuunsan oo ku dhisan akhlaaqda wanaagsan ee diinkeenna waxaay u yimaadeen si ay muslimiinta ula dagaalamaan iyagoo isticmaalaya magaca la dagaalanka argagixisada war kuwaasow sidee ayaad wax u xukumaysaan جاءوا يقاتلون المسلمين باسم مكافحة الإرهاب فيا هؤلاء ما لكم كيف تحكمون كما لا أنسى في هذه المناسبة أن أبارك لإخواني المجاهدين في المغرب الإسلامي عامة وفي مالي خاصة انتصاراتهم المباركة على أعداء الله الفرنسيين وأعوانهم من المرتدين anigoo hilmaamin waxaan munaasabadan ku bogaadinayaa guulaha ay mujaahidiinta maqribul islaam si gaar ah mujaahidiinta maali ay ka soo hooyeen cadowga allaah ee faransiiska iyo murtadiinta isugu jira mujaahidiinta ku sugan maqribul islaam ku adkaada cadowga allaah ee isugu jira kaafiriinta iyo murtadiinta iyo kuwa ka baxay daacada yaysanna idinka helin waddo ay idinkaga baxsadaan ugana dabagala meel weliba ilaa aad ka saartaan iyagoo dullaysan dhammaan acmaasha aad samaynaysaan allah agtiisa ka ajar xisaabsada allahna ha idintusa waxa uu raalli idinkaga yahay kuna bishaaraysta nasri jihaadkana ka dhiga mid ku xihan hadalka allah ee ah قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ونبشركم إخواننا في فلسطين خاصة والمسلمين المستضعفين في كل مكان عامة بظهور بشارات النصر لهذا الدين وأهله walaalaheenna muslimiinta ee reer filistiin iyo guud ahaan muslimiinta mustadcafiinta ah waxaan ugu bishaaraynaynaa inay soo muuqdeen calaamado muujinaya inuu soo dhowaaday guusha diinkan iyo ehelkiisa iyo hasiimada iyo dulliga cadowga allaah dhacdooyinka maanta ka dhacaya caalamka waa kuwo muujinaya dhammaadka nidaamka caalamiga ah ee calmaaniga daalimka ah iyo kala furfurnaanta waxa loogu yeero quwadaha adduunka si gaar ah calaamadaha muujinaya baaba'a maraykanka waa hadalkii uu afkiisa ka sheegay madaxweynahooda baydhan ee ahaa inay yihiin ummad qowmuluud ah addoommadii allow ummaddaani qowmuluudka ah waa kuwa ay ciidamadeeda gumaysanayaan jasiiradda carabta waana ummadda xukumaysa dhaqdhaqaaqa xukuumadaheenna boobaysa hantida dhulalkeenna waa ummad qowmuluud ah ummaddaasi oo madaxweynahooda si cad ugu faanayo inay shaqaalaysiinayaan shaqaale qowmuluud ah waa iyada maanta midda dejisay nidaamka caalamiga ah ee kala saaraya diinka iyo dowladnimada iyo in shacabka uu isku xukumo isagoo dhaqangelinaya qawaaniinta lidiga ku ah manhajka allaah casa wajalla addoommadii allow tani waa xaqiiqada qaraar waxyaabaha la yaabka leh ayaana waxaa ka mid ah in qofkii ka hortaga ummaddaasi lala dagaalamayo laguna tilmaamayo sifooyinka kuwa ugu xun ummaddii islaamkow waxaan idinkugu bishaaraynayaa in hadalkaasi ka soo yeeray madaxweynaha maraykanka uu yahay bishaaro noo sheegaysa inuu soo dhowaaday halaagooda allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aankiisa ku leeyahay وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فابشروا أيها المسلمون وأملوا وأعدوا لما هو آت بإذن الله bishaaraysta muslimiin yahow sugana waxa soo socda insha allaah kana mid noqda kuwa uu allaah waafajiyey u gargaaridda islaamka maalmahan uuna sugay ilaa indhihiisa uu ku arko midhaha jihaadkiisa ee u gargaaridda diinkan ثمرة جهاده وثباته ونصرته لهذا الدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في الصومال وفي مغرب الإسلام وفي الشام وفي جزيرة العرب يا رب العالمين اللهم كن لإخواني المسلمين في فلسطين عونا ونصيرا وأيدهم بجند السماء وأيدهم بجند السماء والأرض يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزم أعداءنا من الكافرين والمرتدين والرافضة والخوارج وزلزلهم وانصرنا عليهم يا قوي يا متين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي